فلو قد ذقت من حلواه طعما لا آثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنت فلو قد ذقت من حلواه طعما لا آثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنتا asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka aqoon iyo ogaal oo toddobaad weliba haadahan oo kale aad ka dhagaysataan idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan waa siddeed iyo labaatanka bisha rajab sanadka kun afar boqol shan iyo afartanka hijriyada qodobada toddobaadkan barnaamijka aad ku dhagaysan doontaan waxaa ka mid ah maxaad kala socotaa shirqoolkii ay munaafiqiinta ku doonayeen inay ku dilaan rasuulka sala allahu calayhi wasalam markii uu ka soo laabtay duulaankii tabuuk maxaase ka mida dhacdooyinkii dhacay xilligaasi oo ahaa kuwo badan kelimad ku aadan ayaad dhegaysan doontaan inshaa allah waxaad sidoo kale barnaamijka ku maqli doontaan maxaan ka ognahay nolosha ka jirta waddanka muritaaniya oo buulihiisa laga helo dahabka sidoo kalena leh ceelasha shidaalka iyo khayraad kale oo dabiici ah qodobadaas ayaad dhegaysan doontaane kusoo dhowaada mar kale iyo barnaamijka aqoon iyo ogaal
الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست
waa hagaag aan ku horeyno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka maxaad kala socotaa shirqoolkii ay munaafiqiinta ku doonayeen inay ku dilaan rasuulka sala allahu calayhi wasalam markii uu kasoo laabtay duulaankii tabuuk maxaase ka mida dhacdooyinkii dhacay xilligaasi oo ahaa kuwo badan waxaa kelimad ku aadan inoo soo jeedinayo sheekh cali cabdulaahi sheekh cali katiin
سيرا تتخلت ملأ الأرض صداكم وعلى الكون تردت كل ضياء منكم بخطانا يتجدد رضي الخالق عن الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد وبرنامجkan kaga hadlaynay أxdaaث الشhuhuur bilaha dhacdooyinka dhaca bisha rajab taariikhdu markay ahayd sanadkii sagaalaad ee hijiriyada waa isla duulaankii qaswatu tabuuk waxyaalihii dhacay ay ka mid ahayd nabigu sal allau alay waslm intuu duulaankaa ku socday waxaa geeriyooday saxaabe la dhihi jiray duu bajaadayn dhinkaas ayaa wuxuu ku geeriyooday habeen saq dhexe iyadoo ay tahay ayuu geeriyooday wuxuu leeyay cabdullaahi bni mascuud radia allaahu tacaala canhu habeen baan saq dhexe soo kacay anuu nabiga sal alla alay sl la socda duulaankii tabuuk markaasaan waxaa arkay wuu iftiin yar oo ciidanka dhinaciisa ka ifaya isla markiiba iftiinkii baan raacay wi bal waxa uu yahay soo ogow isla markaaba waxaa jooga nabiga sal alla alay slm iyo abubakar iyo cumar saxaabigaasna wuu geeriyado meeshuu yaalaa marka god bay u qodayaan nabigu sal alla alay slm godku ku jiraa abubakar iyo cumarna meydkii bay soo laalaadinayaan marka wuxuu leeyahy nabigu sal alla alay soo dhoweeya walaalkiin soo dhoweeya marka way soo dhoweynayaan markuu nabigu sal alla alay slm godkii geliyey ayuu wuxuu yidhi allaahuma innii amsaytu raadiyan canhu farda can ilaahu waxaan ahday galabta waan galabaystay anoo raalli ka ah ee ka raalli noqow cabdullaahi bni mascuud radia allaahu tacaala canhu xadiidka warinaya wuxuu leeyahy qisadaan dhacday ka warramaya markuu sidaa maqlay baaba yaa laytanii kuntu saaxiba alxufrati alla shallaytay maxaa u noqon waayey ninka godka la geliyey oo hadalkaas macnaha hadalkaasu aad u daynayay inuu qofkaas uu noqdo asagu sidaa lagu yiri oo nabigu sal alla alay slam leeyahy raalli baan ka ahaa ilahu ka raalli noqo leeyahy dagaalkii tabuug nabigu sal alla alay slm markuu ka soo laabtay sanadii sagaaladaheeda weyn bisha rajab ayaa waxaa dhacday iyadana arrin kale arrintaasoo arrin murugo badan ah oo ku tusinaysa cadowga daakhiliga ah ee muslimiinta ku dhex nool khuduuradiis nabigu markuu soo laabtay intii jidka lagu soo socday koox munaafiqiin ah waxay isku dayeen nabiga sal allahu alay wasalam inay ikhtiyaalaan inay ikhtiyaalaan bay isku dayeen nabigu wuxuu dhaqa wuxuu amray in la baxo marka waa la dhaqaajiyey xudayfa radia allaahu tacaala canhu baa hogaaminayay camaar ibnu yasaarna gadaal buu ka waday ciidanka waa la dhaqaajinayay marka waxay sameeyeen nimankii munaafiqiinta ahaa ee shayaadiinta ahaa geeli bay eriyeen oo meesha meel yaroo jiiro ah bay xoolihii ku soo majireen oo ku soo garaaceen geeli rara saaraa ayay madaxa ka garaaceen marka xudayfa nabigu wuxuu ku yihi qad qad balow kaadi ilaa nabigu sal alla alay wasalam uu ka hoobtay nabigu markuu ka degay oo camaar radia allaahu tacaala canhu isaguna uu hadlay hal carafta lqowma nabigu ku yidhi camaar uu soo laabtay war nimanka ma garatay hawshaan ka shaqaynaya shaqadaan wada ee geela waxbay raacdaynaya meeshan ku soo eryaya qaranqaarta khatarta inay ka dhacaan markaasuu yidhi geela ay wataan agtarkiisa waa gartuu yidhi laakiin qolooyinkaa qoli wejiga dabooshay oo isqariyay ahaayeen markaasuu nabigu wuxuu yisa hal tadri maa araadu mad garanaysa nimanka ujeedka ay lahaayeen markaas alle rasuul baa garanaya araaduu an yanfiruu birasuulillaahi faydraxuuh rasuulka ilahi la kacaan oo meesha ay ku tuuraan bay reebeen buuri niman munaafiqiina shayaadiina shirqool nabiga u dhigayay sal alla alay slam bay ahaayeen arrintaas waxay ku tusinaysaa markaa muslimiinta munaafiqiinta ku dhex jira iyo siday ula dagaalamayaan muslimiinta hoggaankoodiiyo umaradooda oo leylan wanahaaran ay ugu raadinayaan damin ay u dhigaan si muslimiinta awooddooda u kala dhantaalaan u rafaadiyaan marka waa cadow khatara u baahan in laga baraarugo lana iska ilaaliyo aadna loogu dhiifoonaado shiddada ay wadaan isla bishii rajab ee sannadii sagaalaad nabigu sal alla alay slm markuu ka soo laabtay magaalada tabuuk oo nabigu madiine u soo socday ee arrin kale ayaa dhacday arrintaasi waxay markii hore nabigu sal alla alay slm markuu madiine joogay oo u diyaargaroobaya inuu duulaanka galo iyo weerarka niman munaafiqiin aha nebiga u yimi sal allahu alay wasalam waxayna ka dalbadeen masaajid ay dhiseen ay ugu talagaleen dadka danyarta ducafada iyo dadka aan soco karin xilliyada roobka iyo dadka xoogaa aan meelo farag aadi karin iyo habeenka xagaagu uu jiro qabowgu uu jiro oo kale iyo inay masaajid yaray ku tukadaan baan dhisna yidhaahdeen marka annagana waxaan doonaynaa inoogu tukato marka nabigu sal alla alay waslm hadda safar baanba ku taagannahayoo waa la mashquulsan yahay waa las diyaargaroobayaayo duulaan baa loo diyaargaroobayaaye bal markaan soo laabto ayaa hawshaa arki doonaa nabigu sal alla alay sl soo laabadkiisii ayuu meel wuxuu degay bidii awaan la yidhaahdo halkaa isagoo ku sugan ayaa waxay u yimid sheegaya masaajidkaas inuusan ku tukan masjid dhib badanna uu yahay ummadda lagu dhibayo masaajid saxana uusan ahayn waxygaas markuu soo degay nabigu sal alla alay wasl wuxuu u yeeray maalik ibnu duksham iyo nin la yidhaahdo macni ibnu cadiy waxaa kaloo la yidhaahdaa macni ma ahayne nin kalu ahaana waa la yidhaahdaa marka wuxuu taga masjidkaas ay dadkiisu dulmiga sameeyeen taga dumiya gubana masaajidkaa ha la dumiyo isaga dhana dabnaha lagu siiyo way baxeen si deg deg ah ilaa markaa waxa weeyaan reer bani saliim ibni cawf ay markaa u tageen rahdu maalik ibnu dushan weeyaane marka iikaadi buu ilaa nimanka u tago xataa akhrija ilayka binaarin min ahli dab baan keensanayaa anaa dab keensanaya sii sugbuy maalik ibnu dushan baa dhahaya dabkii soo aro fa dakhala ilaa ahlihi fa akhada markaasuu soo qaatay laan dhan oo timiraho dabka holcayo markaasy soo ordeen ilaa ay soo galeen markaas inta gubeen bay dabna ku shideen dadkii meeshaa jooga kala carareen marka ilaahayna subxaana wa tacaala masaajidka arrinkiisa qur-aanku uga warramay iyo shiddada uu xambaarsan yahay waladiina ittakhaduu masjidan diraaran wa kufran wa tafriiqan bayna almu'miniin wa irsaadan liman xaaraba allaha warasuulahu min qabl walayaxlifunna in aradna ila alxusnaa wallahu yashhadu inahum lakaadibuun laa taqum fiihi abadaa لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين آيات كاس رب سبحانه وتعالى أغوى الرمي مساجد كاس يشددي سي لباتد وحنبار سيهي مساجد كاس لور لسه إن قال إيا قال رعي لغو قعنسي مشروع أي وطنو دي للدقال لن كان لغو تاغيره gaaladana waxa weye lagula shiro makriga muslimiintana laga soo abaabulo masjidu diraarkaasu la mid yahy waa in muslimiintu ay dumiyaan gubaan khadkana ka saaraan masjid kasta oo muslimiinta lagula dagaalamayo wax caqiidadooda iyo diintooda iyo manhajkii ka soo horjeedaan lagu faafinayo ummaddana lagu dhibaataynayo jihaadka iyo wanaaggan looga hortegayo ummaddana lagu tashwiish gelinaya jihaadaysa yani waa masjid daar wey wixii loo dhisay masaajidda looma dhisin mar hadduu marka darar iyo dhibaato uu ku noqdo ummadda meeshii ummadda laga hanuunin lahaa uu ka ahaa haddii si kale loo isticmaalo waa masaajidi ha la iska dhaafo lama dhahayo magac masjid buu wataaye naga daaya lama dhahayo tashwiish baana laku furayaa masaajiday dumiyaan baana leeyahay waxaas wax jira maaha nabiguna sal alla alay sl aayadda noocaasa ma ictibaarin iyadoo masaajid magacaas uu wato weliba nimankii dhisa ay leeyihiin khayr iyo wanaag baan ka rabnaa oy sidaa ku andacoonayaan ayaa ilaahay noo sheegay inay been sheegayaan masjidkan ay baadil u dhiseen masaajidda ilaahay cabsidiisa lagu dhisay kuwaasaa la doonayaa in la abaabulo la dhiso laga shaqeeyo la dhiirigeliyo amaa masaajid loola dagaalamaya muslimiinta gaaladana waxa lagu gacan siinaya masaajid ma ahan dadka hawshaa qabanayaana muslimiin ma ahanoo gaalada gacan siinaya walow culummada ha sheegteen masaajid ha dhisteen madaaris ha dhisteen marka wixii haddii magaca masjidba hadiisaa loo dumiyey famaa baaluka maraakis iyo macaahid laga faafinayo wax ka soo horjeeda ummadda qiyamkeedii ummadda waxa weye jihaadkeedii lagu dacninayo ummadda waxa weeyaan gaalo loo macnaha loo gacmo qabanayo dadkii jihaadka ku jiray khawaarij lagu sheegayo gaaladiiyo gaaraacyadiina lagu sheegayo umaraal muminiin ay yihiin kuwaasaa ka sii owlaysan in ayaga la duuyo waa maraakiis igu masaajida ma ahan laakiin maxay u adeegaan meeshii rabay inay islaamka iyo muslimiinta ay u adeegaan dadku dulliga inay iska dulqaadan u adeegaan bay cagsi waxay u adeegayaan wax muslimiintii u gacan qabanaya cadowgooda yaa oo ummaddii waxa weeyaan dadku ay u arkayaan meesha maanta magac diimad ay wadato waxa ka soo baxayaa wax saxan inay yihiin oo ummaddii loo tusay mujaahidiintii diinta ilaahay u dagaalamaysa koryeelkeeda inay niman khariban oo dhigyo cabiye ah oo dadka iska gaalaysiiya ummadda iska laaya aad u xunayta adduunka in laga sulya ay yihiin gaaladii kuwii la socday gaaraacyadaha shayaadiinta ahaa ee dimuquraadiyadii diinla-aanta iyo yacni dastuurka gaalnimada iyo baktigii xaaraanta iyo wax liwaadkii baktiga ummadda u waday ayagii looga dhigo umaraalu muminiin nusaxa inay yihiin oy khayr wadaan oo muslimiin yihiin yacni meesha sidaas ay ka socoto masjidu diyaar waa kasii dhib badan yihiin marka waxaa waye in la dumiyo la baabi'iyo ayay tahay mowqifka sharciga hada wabillahi towfiiq wsala allah wslm cla nabiyina muxamed الأمة يكفيكم وحيا ينزل فيكم بعبادتكم يتلى الطاعات يجود شرف قد وافاكم لم يبلغه سواكم شرف قد وافاكم لم يبلغه سواكم
ولا ألهك عنه أنيق روض ولا خدر بربربه كالفتاء ولا ألهك عنه أنيق روض أنيق روض ولا خدر بربربه كالفتاء فقوت الروح أرواح المعاني وليس بأن طعمت وأن شربت barnaamijka aqoon iyo ogaal ayaad dhegaysanaysaan maxaan ka ognahay nolosha ka jirta wadanka muritaaniya oo buurihiisa laga helo dahabka sidoo kalena leh xeelasha shidaalka iyo khayraad kale oo dabiici ah cabdiraxmaan beder ayaa warbixintan ku eegaya waddanka muritaaniya oo ka mid ah dalalka dhaca qaaradda afrika waa dhul dhab markii aad ka eegta aad mooda inuu yahay waddan faqiir ah markii aad aragto dadka waddankaasi oo ku hoolan qoodashada dahabka iyagoo kala soo baxaya ciidda dhulkaas waxaa kugu soo dhacaya inuu yahay waddan qaniya oo ka faa'iidaystay qiraadka dhulkiisa balse arrimahaasoo idil wax muhiimadda ma lahan marka laga hadlo xaaladda dhabta ee uu dalka ku jiro magaaladan awaakishood ee caasimadda muritaaniya si guud ahaan dhulkaasi waa mid ku tilmaaman dhul hodan ku ah qiraadka ugu muhiimsan balse dadka ay ku nool yihiin xaalad aad u liidata kuna sigta in ay gaajo u dhintaan waxaa magaaladani ku nool afar milyan oo saddex meelood meel ka mid aanan edhin nolol maalmeedkooda kalabar ka mid ahna aanan wax qorin waxna aqrin sidoo kale kalabar hal milyan oo ka mid a aanan haysanin wax shaqo ah kuwaasoo qayb ka ah nisbada shaqa la-aanta kuwa ugu horeeya caalamka waxaa sidoo kale xusid mudan in deegaanadan oo ka mid ah waddanka muritaaniya ay ku nool yihiin mugdiga iyagoo aan haysanin wax koronto ah iyo sidoo kale biyo ku wanaagsan cabitaanka muwaadiniinta u dhashay dalka muritaaniya waxaa marka laga hadlayo heerarka fakriga ee dalalka carabta ama kuwa afrika ay saboolnimada ugu jiraan safka hore iyadoo la ogyahay in dalka ay ku nool yihiin ay dhinacyada ka xigaan webiga iyo badda islamarkaana leeyihiin qeybaha kala duwan ee xoolaha la dhaqda sida geela ariga iyo lo-da arrimaha ugu muhiimsan ee dalka ay faqiirka ka yihiin dadkiisa waxaa ka mid ah in buuraha ku yaala si aad looga hela maadooyinka kale ah birta dahabka nuxaasta iyo macdanta qalinka halka masaaxo ballaaran oo dhulkaasi ka mid a yihiin kuwa ku habboon beerashada oo ay sii dheer yihiin xeeba qani ku ah noocyada kala duwan ee kalluunka si gaar ahna kuwa ugu muhiimsan caalamka intaas oo keliya kuma koobna kheyraadka uu caanka ku yahay dalka muritaaniya ee aan marnaba maankaaga ku soo dhicinin siday uga gaajisan yihiin dadkiisa wuxuu sidoo kale dalkan allah nasiib u siiyey kheyraadka naftada iyo gaaska sida ceelka axmiim ee ku yaala inta u dhexaysa muritaaniya iyo senegaal iyo sidoo kale ceelka shidaalka biirallah kaasoo keedadka ku jira lagu qiyaasay in ka badan siddeetan trilyon mitir cube kaasoo wax ka bedeli kara qariidada wax soo saarka naftada ee caalamka muritaaniya ma ahan waddan aan haysanin kheyraad iyo dhaqaale rabbaani ah si ay dadkiisa ugu noolaadaan nolosha ugu wanaagsan xitaa ilaha dhaqaale ee dalka waxaa sanadba sanadka ka dambeeya kusoo kordhaya ila cusub oo laga helaya manaadiqda kala duwan ee dalka arrimahaas oo haddii ay ka faa'iidaystaan u horseedi kara horumar ballaaran oo dhanka nolosha ah hase ahaatee waxaa keedadkan aadka u faraha badan iyo kheyraadka dalkani ay dadkiisa u rogeen kuwa faqriga uu dhan walba ka saameeyey wuxuuna dalku noqday mid aan lahayn hal abuur lagu aamini karo waxay ka mid tahay dalalka ugu badan ee caanka ku ah dahabka ee qaaradda afrika balse arrinkaasi wax isbedela kuma keenin nolosha dadka muritaaniyaanka ah ee iskala qabsaday nolosha godadka iyo goobaha fogfog ee baadiyaha kala duwanaanshaha u dhexeeya bulshadan iyo dalkooda hodanka ah sanadkii labada kun labiiy labaatankii wuxuu wax soo saarka dahabka ee muritaaniya gaaray soddon iyo shan tan halka birta ay soo saareen saddex iyo toban tan iyadoo soddon iyo shan milyan oo tan ay ka soo saareen maadada nuxaasta wuxuu dalkan sidoo kale leeyahay masaadiir kale oo ay dadkiisa uga faa'iidaysan karaan waxqabadkooda inkastoo aaladda iyo xirfad ay u adeegsadaan mashaariicdaasi ay yihiin kuwa liita oo laga soo gudbay caalami ahaan balse ay ku qasban yihiin maadaama aysan haysanin cid ku garab istaagta in si iskooday u xaqiijiyaan horumarka ay ku kasbanayaan gacmahooda si kastaba ha ahaatee muritaaniya waxaa lagu tiriyaa waddanka labaad ee carabta oo soo saara dahabka iyo kaalinta soddon iyo shanaad marka laga yimaado suudan taasoo caalamiyaan ku jirto martabada shan iyo tobanaad ee caalamka iyo midda koowaad marka loo eega carabta iyadoo si sanadlaha u soo saarta ku dhowaad siddeetan iyo afartan waxaa la yaab leh kala duwanaanshaha iyo farqiga suudan waxay soo saartaa siddeetan iyo afartan oo dahab ah xaaladda dalkeeduna waa mid liidata halka muritaaniya ay muhiim u tahay wax soo saarka dahabka iyadoo nolosha dadkeedaan waxba ka duwanayn balse ay ka liidata xaaladda ay ku nool yihiin dad badan oo afrikaan ah kuwaasoo ay khayraadka buux dhaafiye wadamadooda balse aan marnaba si deganaan le uga faa'iidaysanaynin intaasoo idil macnaheedu maahan in muritaaniyaanka ay khafid kaga jirto in dalkooda uu ka mid yahay kuwa ugu hodansan caalamka marka laga eego khayraadka wallaha ugu deeqay balse waxay u kallahayaan saxaraha iyagoo u tartamaya qoodashada dahabka iyagoo adeegsanaya xirfadda gacanta si ka duwan aaladda casriga xukuumadda qudhida arrimahaasi kama soo horjeedo balse waxay u ogolaatay oo rusqo u siisay inay qotaan arkaan dahab ah laakiin arrimahaasi markuu u muuqday inuu yahay fursad u soo muuqatay dadka muritaaniyaanka ayaa la kala dhexgalay iyaga iyo ahdaftooda xilli ay kumanaan qof soo gashay rajo ah inay kafaa'iidaysigan ku xaliyaan duruufahooda ayaa in badan oo ka mid a dadkaasi waxay ku noqotay dhibaato cusub helitaanka fasaxa waxaa ku baxaya lacag dhan saddex boqol oo dollar aaladda birta ayayna lagu qiyaasay lacag dhan laba kun oo dollar waana lacag aad u badan marka loo eega muwaadiniinta muritaaniyaanka ah kuwaasoo in badan oo ka mid a iska iibiyey guryahooda iyo gaadiidkii ay lahaayeen si ay u helaan ogolaashaha dowladda ee qodashada dahabka markii ay qaar ka mid a dadkii kolkii hore iska iibiyeen hantidooda si ay ugu badashaan dahabka ay ka qodanayaan saxaraha ayaa waxaa soo food saaray dhibaato kale iyo cudurro ay dad badani u dhinteen waxaa adkaatay noloshii iyadoona dadkii uu soo wajahay walaac xoogan deegaanadii ay baalista ka sameynayeen ee dahabka waa kuwa ay cimiladooda isku badbedelaan xilliyada kulalka iyo qabowga iyadoona dabeelaha ka dhashanaya ay saameen adag ku yeesheen aaladda wax lagu baaro iyo kuwa korontada dhaliya dhibaatada ugu daran ay wajahaya shakhsiga ku howlan baarista dahabka waa inuu ku yimaadaa xaalad deg deg ah ama xanuun ku soo boodo xilligaas way adkaanaysa in isbitaalka loo gudbiyo maadaama gaadiidka gurmadka aan loo ogolayn inay halkaan maraan marka ay soo saaraan dhowr garaam oo dahab ah waxay la yimaadaan dhanka suuqyaha neen kuwa muuqda iyagoo kala cararaya nidaamka wax lagu kala badashay ee dalka safarkaas ayaana lagu sheegay inuu ka halis badan yahay dhibka loo soo marayo soo saaridda dahabka waa sax oo dadka u dhashay dalkani way ka raragsan yihiin in dhulkooda ay ka buuxaan khayraadaan la soo koobi karin balse waxaa ka hor istaagay inay ka faa'iidaystanayaa inay ku ciyaarayaan fasaadna ku hayaan hantidooda dowlado badan oo ah kuwa reer galbeedka faragelinta dhaqaale ee dalka ayaa dadka muritaaniyaanka u diiday inay ka gudbaan saboolnimada gaajada iyo jahliga shirkadda crosses ee laga leeyahay waddanka kanada ayaa ugu weyn shirkadaha reer galbeedka ee guranaya dahabka muritaaniya waxay shirkadaasi xukuumadda siisaa keliya boqolkiiba afar wax soo saarkeeda sida uu dhigaya heshiiska wada qaybsiga waa nisbe aad u hooseysa waxa soo galaya dowladda waxayna shacabka dalkaasi marar badan ka cawdeen arrinta ku saabsan gurashada dahabka iyo waxay ku bedelatay dowladooda ugu dambeyntii markii aan ka soo gudubna khayraadka dahabka waxaa xusin mudan in dalkani uu leeyahay xeeb dhidhigkeedu yahay toddoba boqol konton iyo shan kilomitir oo gudaheeda laga helayo wax ka badan saddex boqol oo noocyada kalluunka kuwaasoo boqol iyo toddobaatan ka mid a ku wanaagsan in loo dhoofiyo dibadda sababa la xidhiidha tayadooda sareysa iyo sida looga jecel yahay caalamka khayraadka kalluunka ee muritaniya ayaa lagu sheegaa saddex meelood meel ka mid ah marka laysku soo ururiyo tharawaadka iyo dhaqaalaha uu leeyahay dalkaasi halka cidda ugu badan ee ka faa'iidaysta ay ahaan lahayd bulshada dalkan waxaa khayraadkan loo daabulaa wadamada dhaca qaaradda yurub iyadoo ay si joogtaa u gurtaan dowladaha dhaca qaaradda yurub jabaan iyo sidoo kale shiinaha xilli kalluumaysatada u dhashay muritaniya ay isticmaalayaan wasaa-isha iyo dariiqooyinka aan horumarsaneen iyagoo aan wax taageero ah ka heysanin xukuumadooda sidaasi waxay muritaniya ku noqotay mid ka mid a wadamada ku tilmaaman faqriga marka loo eego dadkeeda dhanka kalena loogu yeedhi karo mid ka mid a wadamada khayraadka iyo dahabka ee afrika marka loo eego dhulkaas iyo nimcadow allah ku manaystay يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنتا ولا ألهك عنه أنيق روض ولا خدر بربربه كلفتا ولا ألهك عنه أنيق روض أنيق روض ولا خدر بربربه كلفتا guud ahaanna intaas ayaan kusoo afmeeraynaa barnaamijka aqoon iyo ogaal tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mida waxaan idinku dhaafaynaa fii amaanillaah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh وخذ بالجد فيه فإن أعطاكه الله أخذته وإن أوتيت فيه طويل باع وقال الناس إنك قد سبقتا فلا تأمن سؤال الله عنه بتوبيخ علمت فهل عملت أصل العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبستا فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبستا فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبستا